بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله وحول الشيخ رحمه الله tashdiidaat اtashahudi halkan wuxuu inooga tilmaamayaa ataxiyaadka shadadkiisa isagana oo shadka isna waa loo ilaalinayaa lanna shadku waa xaraf laba xarafoo laisku idqaamay weeyaan markaa wuxuu uhi tashdiidaatu tashahudi atxiyaadka shadadkiisu ixdaa wa cishruuna koob iyo labaatan weeyaan khamsun fii akmalihi shan waxaa lagu siyaadinayaa akmalkiisa ay ka ugu dhamayska tiran atxiyaadka akmalka ee dhamayska tiran ugu dhamaystiranka badan ayaa waxay tahay mid lagu siyaadinayo nadban wasit wasittatu cashara lix iyo tobanna waxay ahaadeen fii aqalihi inta ugu yar dhexdiisa ayay ahaadeen marka wuu inoo tirinayaa koob iyo labaatankaba attaxiyaatu shadkeedu cala taa-i walyaa-i ta-da iyo ya-da korkeeda ayuu ahaaday almubaarakaatu asalawaatu shadkeeduna cala asaadi saadka dushiisa ayuu ahaaday alsalawaat alطayibaatu shadkeeduna cala ataa-i walyaa-i da-da iyo ya-da korkeeda ayuu ahaaday lilaahi shadkeeduna calaa laami اljalaalati lafduljalaalaha laamkiisa ayay dul saareen lilaah asalaamu salaanta markaa shadkeeduna cala siini siinka korkeeda ayuu ahaaday calayka ayuha nabiyu shadkeedu intaasina wuxuu ahaaday cala alyaa-i ya-da korkeeda iyo wanuuni nuunta korkeeda iyo walyaa-i ya-da korkeeda annabiyi nuunka iyo ya-da nebiga ku jira waraxmat ullaahi shadkeeduna calaa laami ljalaalati laamuljalaalaha korkiisa ayuu ahaaday wabarakaatuhu salaamu shadkeedu intaasina cala siini siinka korkeeda ayuu ahaaday calaynaa wacalaa cibaadi illaahi shadkeeduna calaa laami ljalaalati laamuljalaalahoo allah ah ayuu korkeeda ahaaday alsaalixiina shadkeeduna cala saadi saadka dushiisa ayuu ahaaday ashhadu an laa ilaaha shadkeeduna calaa laami alifin laami alifka allaa alsudqaalismart laadaas ila allahu shadkeeduna calaa laami ljalaalati laamljalaal calaa laami alifin laam alifka oo ilaa ah iyo walaami ljalaalati oo allah ah korkeeda ayuu ahaaday wa ashhadu anna shadkeeduna cala nuuni nuunka korkiisa ayuu ahaaday anna muxamadan rasuulu llah muxamadan rasuulu llah shadkeeduna calaa miimi muxamadin muxamed miimkiisa korkeeda ayuu ahaaday wa cala araa-i muxamadan rasuulu llah ra-daa korkeeda ayuu iyadana ahaaday wa calaa laami ljalaalati allah ah korkeeda ayuu ahaaday marka dee shadadkiibuu halkaa inagu tiriyey waa macruuf kulle waad garanaysa insha allah waxaynu baraarujinaa keliya uuna amaan ku celinayna una halkaa nagu hamsun fii akmalihi wa sittatu cashara fii aqalihi horta koob iyo labaatan wayaan haddaad tirisid koob iyo labaatan kaasa kaga soo baxaya marka atixiyaadka waxaa loo qaybiyaa atixiyaadka inta ugu yar atixiyaadka inta ugu yar iyo akmalka inta ugu dhamaystiran farqiga ku dhexeeyana waxa weeyaan inta ugu yar haddaa laga tago adxiyaadka asixi maayo ama wax ka mida laga tago haddaa laga tago ama wax ka mida laga tago adxiyaadka asixi maayo inta akmalka aqal aqalku keliya haddaa lala yimaado aqalu taxiyaat haddaa lala yimaado wuu asaxaya laakiin haddaa intaa wax intaa aqalkaa wax ka mida haddaa laga tago intaa ugu yar asixi maayo akmalka haddaa laga tago inta akmalku keliya haddaa laga tago oo inta aqalkaa lala yimaado adxiyaadku waa asaxaya akmalka in lala yimaadaa waa sunna waa sida ugu dhamaystiran badan iyadaa ugu fiican oo ugu dhamaystiran haddaba aqalu taxiyaat muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa altaxiyaatu lilaahi salaamu calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu salaamu calayna wacalaa cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu ana muxamada rasuul اllah waa intaas maxaa laga tegay ad eeg u fiirso waxay ahayd akmalko akmalka inaan akrino horta isagana akmalku waxa weeyaan at halkan noogu yaalaaba akmalku halkan noogu wada dhamaystiran yihin altaxiyaatu almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu haye as lilaahi aلsalaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu عalayna wعalى cibaadi اllahi الصaalixiin ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu ana muxamada rasuul اllah waay kaas waa akmalki waxaynu marna aqal altaxiyaatu lilah salaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu maxayn ka tagnay altaxiyaatu lilah soo ma haysa salaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllah maxaa laga tegay almubaarakaatu alsalawaatu alطayibaatu iyo asalaamu alif ilamta ka horeysa salaamun tawiin baynu saarnay alif ilamta baynu ka tagnay haddana soo maaratid salaamun calayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi wbarakaatu salaamun calayna wacalaa cibaad اllah halkana maxa laga tegey ashi alif ilamta laga tegey aqalku waa intaas ayib intaa aynu ka tagnay waa inaan shan shad ka soo saarnaa yani wuxu uhi khamsun fi akmalihi soo ma odhan shan shad baa halkaa ku dhex jira koob iyo waxaan jeedaa lix iyo tobanka aqalu tashahudka ah ya ayaa shantaa lagu kordhinaya sun ahaan bana loogu kordhinaya waayo altaxiyaatu lilahi iska dhaaf almubaarakaatu alsalawaat waa mid alطayibaatuna waa laba labadaas maxay yihiin da-da korkeeda iyo ya-da soo ma imsa haysaa saddex salaamu soomay ahayn assalaamu siinka korkiisana ku dar assalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatu assalaamu calayna takalna ku dar ayadana shantaas wey ya ya may taas waa kuta aqal aqalka ku jirta inta inta waxaan ka warramayna akmalka ah yani waxaa laga tegay labada assalaamu alif ilamtoo laga tegay shadkiina waa ka baxay tawiin baynu gelinay salaamun bay noqotay labaduba labaduba dee markaad alif ilam gelisid way shadmayaan assalaamu bay noqonaysaa soo ma halkaas waa laba alطayibaatuna waa laba alsalawaatuna waa mid shantaasa ka marka khamsu fi akmil wasaas shanta markaad ka jirtid lix iyo tobanun baan akrinay aqalu tashahudkii ya markaad akmalka la timaadid akmalka akrididna shan unbaa ku ziyaadaya oo ku darsamaya shantaas marka kugu darsamaa koob iyo labaatan buu ku noqonayaa ufahanteen bar malayaalka ya soo waadix ma soon ku celiya rag baan fahmay baan malanaya soo ma ayib aan ku celiya horta aqalu tashahud aynu akrino yani waxaynu u qaybina akmal inta ugu dhamaystiran iyo inta ugu yar inta ugu yar qofku hadduu la yimaado akriyo waa sax hadduu ka tago ma asaxayso akmalka hadduu ka tago oo inta aqalu tashahudka u qaato sax bay noqonaysaa waayo intan akmalkiihi waa nadban bay yidhahdeen culimmadu waa sunne hadda ma garata aqalu tashahudka haduu la yimaado saasay sax ku hansa salaadiisi التaحiyaatu lilah salaamu عalayka ayuha الnabiyu waraxmat اllahi وbarakaatu salaamu عalayna وعalى cibaad الlahi الصaalixiin ilى akhirih marka maxaa laga tegey almubaarakaat iyo aلsalawaat iyo aلطayibaat iyo labada aلsalaamu mid walba alif ilaamtiisa soo ma intaasi ayaa marka lagu daro waxaa la yidhahdaa akmal intaa marka laga saarana maxay noqonaysaa aqal haddaba aqalu tashahud inta ugu yar ee ataxiyaadku ataxiyaadka intiis intiisa ugu yari waxa weeyaan lix iyo toban shad baa kuu saaran lix iyo toban shad baa kuu saaran marka laga taga maxay inta akmalkaa soo ma akmalka haddaad doonaysa inad inaad saartidna akmalkana shan shad baa kuu saarane shantaa shad ku ziyaadi un shantaas waxaad ku ziyaadaysaa lix iyo tobankii ku dar maxay ku noqonaysaa koob iyo labaatan koob iyo labaatankaas weey inta akmalkiihina ee laga tegay aqalu tashahud marka la akhriyay laga tegayna waa almubaarakaat iyo alsalawaat saad kuu shidayn alطayibaat iyadana ba'da iyo ya-du way shidanti assalaamu calayka iyo assalaamu calayna labadaasna way shidan yihiin shantaas weeyaan shantaasna waxaad ku darsataa lix iyo toban ku dar koob iyo labatanka saasa kuusoo baxayaan marka khamsun fi akmili shan baa lagu ziyaadinayaa akmalkiisa wey ama shan baa dheeraad ku ah akmalkiisa akmalka waa kee inta ugu dhamayska tiran maxay ataxiyaadka marka ataxiyaadka muxuu qaybsan inta ugu yar iyo inta ugu badan awaalib xaalkaas filay marka تشديدات أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم halkan wuxuu ka warramayaa salliga inta ugu yar ya maxaa shadkeedu muxuu noqonaya tashdiidaatu aqali الsalaati cala الnabiyi nebiga salliga lagu salleeya inta ugu yar shadadkeedu arbacun afar weeyaan salliga nebiga calayhi الsalaatu wasalaam allaahuma shadkeedu cala laami wاlmiimi miim laamka iyo miimka korkiisa ayuu ahaaday salli cala laami salli shadkeeduna cala laami laamka korkiisa ayuu ahaaday calaa muxammadin shadkeeduna cala lmiimi miimka korkiisa ayuu ahaaday waay salliguna wuxuu u qaybsamaya isaguna inta ugu yar ee uu ku gudayo iyo inta ugu dhamayska tiran ugu dhamaystiranka badan ee lala imanayo ugu fiican inta ugu yar waxa wey allaahuma salli calaa muxammadin intaasaa ugu yar intaa qofka hadduu la yimaado nebiguu ku salliyey calayhi salatu wasalaam ina waxaa la doonaya inuu nebigu ku salliya la rabaa marka maadaama oo lagu salliyo rasuulka sala allahu alayhi wa aalihi wasalam hadduu yidhahdo allaahuma salli calaa muxammadin dhamaystirantay nabigu ku saliyey lan akmalku muxuu noqonayaa salawaadka ibraahimiga taqaaniin allahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim fi lcaalamiin innaka xamiidu majiid allahuma baarik calaa muxamed wacala aali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa aali ibraahim innaka xamiidu majiid marka salawaadka ibraahimigaaba akmalkiya aqaligu inta ugu yar haddaa lagu nabigu ku salli salliga kuso xasilaya muxuu noqonaya allahuma salli calaa muxamed imse shad baa saaran haddaba allaahumma miimka mid baa saaran salli laamkana mid baa saaran calaa muxammadin miimkana maxaa saaran intaba waa la ilaalinaya haddaba intaba waa la ilaalinaya tashdii tashdiidatu aqali salaam aqalu salaami salaanta maxaa loogala jeedaa assalaamu calaykum assalaamu calaykum goorma lala yimaadaa marka salaadda laga baxayo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu inta ugu dhamayska tiran waxa wey assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh inta ugu yarna maxay assalaamu calaykum faa'iidadu inagu jirta waa maxay faaidayna ugu jirta waxa weeye inta ugu yar iyo inta ga badana la sheegayo ama inta akmalka iyo inta ugu yara la sheegayo inta ugu yar qofka hadduu qaato sax bay noqonaysa iminka markuu salaamo naqsanaya haduu dhaha assalaamu calaykum inta hadduu ku daayo sax weeye inta hadduu ku daayo maxay sax weeye inta laakiin hadduu ka tago ma asaxayso inta ugu yar hadduu mar walba qaato sax bay noqonaysaa weeye akmalkuna waa sida ugu fiican assalaamu calaykum tashdiidu asalaami cala asiin waa siinka shadkiisa oo saaran assalaam shadkeeda oo saaran siinka korkiisa saaran shadka halkaasuu saaran yahay assalaamu calaykum halkaasuu saaran yahay haddii an kusii darno waraxmat ullaahi laamul lafduljalaalaha laamka laamuljalaalah korkiisuu saaran yahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa labadaas awqaat salawaat halkana sheekhu wuxuu nooga tilmaamayaa raximah اllahu tacaala salaaduhu shanta salaadood mid waliba wakti bay leedahay markaas wakti ay soo gasho iyo wakti ay baxdo aqalu الsalaati cafwan awqaatu الsalaati salaada awqaadeedu khamsun shan weeyaan أwalu waqti الظuhri duhurka waqtigiisa ugu horeeya zawaalu shamsi qoraxdu markay sameyda bartinkeedii ka zuusha wey wa aakhiruhu aakhirkiisuna masiiru dilli shayi shayga harhkiisa ahaanshihiisa weeyi midlahu isagoo kale markaas uu ahaado oo uu leekaado gayra dilli listiwaa marka laga reebo harhka istiwaaga wa awalu waqti lcasri casarka waqtiga ugu horeeyaana idaa saara waa markuu ahaado dillu kulli shayin shay kasta harhkiisu markuu noqday midlahu isaga oo kale wa zaada qaliilan in yarna markaas uu kordhay wa aakhiruhu salaada casar waqtigeeda ugu dambeeyaana guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey wa awalu waqti lmaqribi maqribka waqtiga ugu horeeya guruubu shamsi qoraxda dhicitaankeeda wey wa aakhiruhu maqribka waqtigiisa ugu dambeeyaana guruubu shafaqi alaxmari shafaqa casaanka qoraxda ka hadha ee marka waxa weeyaan dhicitaankeeda ka hadha markuu baaba-o ee uu dhaco weeyaan isagu wa awalu waqti lcishaa'i cishaa waqtiga ugu horeeyaana guruubu shafaqi alaxmari shafaqa casi markuu baaba-o weeyi ee uu dhaco yaa uguya ugu horeeya waqtigaas soo gelaya wa aakhiruhu aakhirkiisuna طuluucu lfajri saadiqi fajru saadiqi soo bixitaankiisa weeyi ama dilaaciisa wa awalu waqti subxi salaada subax waqtigeeda ugu horeeya duluucu lfajri saadiqi waaga fajru saadiqa soo bixitaankiisa wey wa aakhiruhu aakhirkiisuna duluucu shamsi qoraxda soo bixitaankeeda wey alashfaaqu shafaqyadu halaahatun saddex wey axmaru mid cas wa asfaru mid huruuda wa abyadu iyo mid caddaan alaxmaru kacasi maqribun wey walasfaru walabyaduna cishaaun cisho wey wayundabu waxaa la suneeyey taakhiiru salaati alcishaa'i salaada cishaa in dib loo dhigo ilaa an yaqiiba shafaqu lasfaru ilaa inta uu ba-ayo shafaqa huruudda ah iyo walabyadu kacadi inta dhabaaba-ayan labadaas ayaa sunno ah in dib loo dhigo waay shantii salaadoodba mid walba wuxuu inoo sheegay waktiga ay soo gelayso iyo waktiga ay dhammaanayso ee aakhirkaa waxaa uga horeeya duhurka uga horeeya duhurka waxaa loogu horreysiiyey jibriil baa rasuulka u yimid sala allahu calayhi wa alih wasalam markaa malakul jibriil rasuulka ayaa u tukiyey isagoo salaadaha awqaaddooda baraya salaad walbo wuxuu u tukiyey bilowgeedii iyo dhammaadkeedii labadaba maalintii koowaad wuxuu u yimid salaad walba bilowgeedii markii ugu horreysa soo gashay duhurkii casarkii maqribkii cishihii subxii maalintii kalena salaad walba aakhirkeed buu tukiyey haddana duhurkii casarkii maqribkii cishihii subxii markaasu wuxuu alwaqtu maa beyna haadayn alwaqtayn intaas waqti ugu dhexeeya labadaa labadaas xilligaa ay soo gashay iyo xilligaa ay dhamaatay intaa ka dhexaysa qofka hadduu tukado salaadda waqtigeedi waa soo gaadhay haddaba duhurka ayuu ka bilaabay marka iyagoo culimmadu ku dayanaya xadiidkaasi imaamatu jibriil baa la yidhahdaa nebigu tukiyey calayhi الsalaatu wasalaam ayay waxay ka bilaabeen duhurka waay awqaatu الsalaati khamsun khamsat binusa qaar kamid idin qoraya awalu waqti الظuhri duhurka waqtiga ugu horeeya zawaalu الshamsi qoraxdu marka ay zuusho weeye samada bartankeed zawaal waxa dhahdaa qoraxdu markay soo baxdo waxay timaadaa samada bartankeeda samada bartankeeda markay ka dhaqaaqdo ee xagga qaraxu qaraxu dhicitaanka agga qoraxda u dhacdo ee galbeedka ay u dhaqaaqdo ayaa zawaal la yidhahaa samada bartankeeda ka dhaqaaqaysa waay marka hadda u fiirso u fiirso zawaal maxaa la yidhahdaa baan yidhi samada bartankeeda markay ka dhaqaaqdo samada bartankeeda markay taagan tahay istiwaa baa la yidhahdaa samada bartankeeda markay taagan tahay maxa la dhahdaa istiwaa baa la yidhahdaa ayib inay samada bartankeeda taagan tahay maxa lagu garanaya shayga iyo harhkaa isku baaba'aya shayga iyo harhka ayaa isku baaba'aya soo lama socotiin ya waay qoraxdu markay soo baxdo qor aggan ka so baxay soo ma ya harku xagguu rugmade harku xaggan uu naga jiraay marka mar kastoy qoraxdu kor u soo socoto harkuna wuu sii durkaya wuu soo soconaya soo ma markay qoraxdu galbeed inaga marta ee dhicitaanka xagga dhicitaanka u dhaqa ay tagto harka xaggu tegaya xaggan u weydaaranaya soo ma harkii iyo qoraxdu way isweydaaranayaan haddaba markay soo socoto socto samada bartankeeda markay timaado harkuna wuu soo soconayaa ya dabeetana uu hoos imanaya shaygii ilan shaygii shayga la taaga lagu garanaya shayga taagan baa lagu garanaya isku baaba'aya xilligaa waxaa la odhanayaa ya xilligaas samada bartankeeda taaga istiwaa baa la dhahdaa maxaa la dhahdaa marka waa inay ka dhaqaaqdaa maxayna ku garanaya ina dhaqaaqday oo xaggaa u dhaqaaqday hadh baa soo rogmanaya hadh yar baa soo rogmanaya harkaa yari markuu soo rogmoodo zawaal baa la yhahda xilligaasu duhurku soo gala haddaba xilligaasu duhurku soo gala so intaas waadix ma waay waxaan ku darana haddaba dilliga istiwaaga la soco sheekow in ku dhaafi dilliga istiwaagu waxay yidhahdeen culimmadu aglabu lbuldaan magaalooyinka bedidooda marka istiwaaga ay tahay samada bartankeeda qoraxdu ay joogto ya har yar baa jira har yar baa ya ya yaa jira oo ma wada baaba-ayo shayga ma wada baaba-ayo marka laga reebo maka iyo yaman labadaa markii bartankii taagantay harku uu ku baaba-ayo har male harhba yeelan maayo laakiin buldaanka kale aqlabkooda bedidooda xilligaa istiwaaga samada bartankeeda markay taagan tahay har kuu baabi'i maayo har yar baa jira halkaa uu nagu leey hayra dil istiwaa har yar baa jira markaa zawaalkii muxuu noqonaya markii qoraxda ay zuusho maka iyo madiina waxaan jeeda maka iyo yaman labadaasi marka iyad marka samada bartiga taagan istiwaag har male ayagu wax hari ma jiro harka yar markuu soo rogmoodo waa zawaalkii samada bartiga ka dhaqaaqday buldaanta kale waa inuu harkii soo rogmoodaa waxoogaa ziyaadana ina raacda waa inta ziyaadadu waa maxay waa intii markii samada bartankeeda taagna harki jiray weeyaan harkaa jira waxaad ku dartaa inta zawaalkan ku dar marka wuxuu noqonayaa inta zawaalka iyo in yaroo ziyaada ah ayaa raacaysa intaasaa la doonaya marka marka muxuu ku uhi hayla dili istiwaa markuu leeyahay ya diliga istiwaagu waa waa xagga dambe ku sheegi doona isaga xaggan maaragtay marka aakhirka eh diliga istiwaagu unbaad ku imaad ku ziyaadin doontaa un markaa markaasuu zawaalku usoo baxaya waxaan nidhi markay samada bartankeeda taagan tahay magaalooyinka badidooda harbaa har baa jira marka laga reebo maka iyo yaman labadaa iyaga samada bartankeeda markay taagan tahay wax har maleh isku baaba-aya zawaalku wuxuu noqonaya marka marka qoraxdu ay zuusho marka labadaa laga magaa labada labada magaalo marka laga reebo magaalooyinka kale in intii yareeda harkii hore ee jiray ee istiwaaga lagu daro marka waxa weya har waxoogaaya soo rugmanaya wey harkaa yar markuu soo rugmoodo ayuu noqonaya zawaalki qoraxdu way dhaadhacda waxay u dhaadhacda xagga qoraxi dhicitaanka ayay noqonaysa kaasi waa bilowgii khulaasadu waxay kusoo ururaysaa uun salaada duhur waxay soo gashaa qoraxdu markay samada barhtankeeda ka dhaqaaqday u dhaqaaqdo xagga qorraxdhicitaanka waxaana lagu garanayaa har baa soo rogmanaya oo u dhaqaaqaya xagga qoraxdu marka hore ay ka soo baxday ee bariga u dhaqaaqaya oo xagga marka u dhaqaaqdo de harkuna xaggan u dhaqaaqaya kan waa harkaa la helaa laakiin haddaa la eedaamo iyadoo qoraxdu sam barhtankii taagantay ya oo sheegii harkiiba isku baaba-een ma ansaxayso salaadda waktigeeda muu soo gelin iyado waktiga aan la soo tukan baa la tukaday hadda waad garta halkaa sooma waay marka waa zawaalka zawaalku micnihiis waxa weyaan waa samada ba- waa inay xagga qorraxu dhicitaanka u dhaqaaqdo way qorraxda aakhirkii baa inoo hadhay aakhirku waxa weeyaan shayga iyo harku marka isleekaadaan shayga ama shay kasta iyo harhkiisi baa isleekaanaya matalan haddaad ul taagtid inan qoraxdu xaggan maanta inaga martay oo dhicitaankii yahe harku xaguu ma noqonaya xaggan marka ushaa aada kor loo taago ushaasi iyo harku waa ina isleekaadaan maxaa lagu garanaya matalan waxaad samayn doontaa ushii halkaasii taagantay harku halkuu gaadhay waad calaamadiin doontaa ushuun baad jiifini halkay taagneedu baad ka jiifin doontaa marka waa inu halkii iyo harkii isleekaada shaygii harkii isleekaadaan aakhirkii waxaad joogtaa markaa duhurkii si kale u dhiganaaba oo laga yaabo iminka inaad ku fahantiin idinku ama ardayda iskuulladii waxaa dhigtay fahmayaan iminka matalan haddaan ushii taagno ushii baynu mitirinayna waa hal mitir harhkiina waa inuu hal mitir noqdaa min islekaan ya waxaan ka bilaabaynaa halkaa hoosta dabeetana harku halku ku dhamaado inu joojinaynaa mitir buu noqday waxa isleekaaday shaygii iyo harhkii marka shaygii harku isleekaado waa aakhirkii duhurka waxaad ka reebtaa uun dilligii istiwaaga marka maxaa ka soo baxaya in yarba ku kordhaya un dilligii istiwaaga unba laga reebaya marka waa inuu shaygii harkiisa isleekaadaan marka waxaa inoo soo galay waxaan jeeda waa waxaa dhammaaday salaaddii duhur xilligaasi salaadda casrada soo gashaa xilligee sheekhow casarka goormu soo galaa ba nidhi ya ya xidhi casarku goormuu soo galaa waay maxay nidhi duhurku duhurku u dhamaa u dhamaaday soo maha haluu ku dhamaaday shaygii iyo harhkiisi markuu silekaado soo maha casarkiina markaasuu soo galaa laakiin in yaroo ku dar in yaroo maxay harhkii harhkii shaygii waa silekaado soo maha wazaada qaliilan in yarna ha ku kordho sheegiiyo harkii markuu isleekaado in yarna in yarna ay raacdo intaa yar baa duhurkii casrigii kala saaraysa ila haddii kale waxay noqonaysaa duhurka aakhirkiisunba awalka casrigan casarkana noqonaya saynay saasi u dhicin waa in la yidhaahdaa harhkii iyo shaygii markuu isleekaado in yarna way ku korodhay marka ziyaada la socota shaygii iyo harhkiisi markuu isleekaado in yarna ay ku kor in yarna uu ku kordho marka waxoogaa yaroo ziyaada la socda markaasuu casarkana soo galay soo sax ma casar gooruu dhamaanaya markaa qoraxdu markay dhacdo ayuu dhamaanaya maqribkina wuxuu soo gelayaa markaas markee adiga adiga adiga ha ha ya marka cadceedu dhacdo fariid marka cadceedu dhacday uu soo gelaya maqribka markaas soo galay maqribkuna waxa uu dhammaadaa marka qoraxda qoraxdaas markay dhacdo cadceeddu jihadaa ay ka dhacday casaan baa ku hadha soo ma casuus casaan bay yeelata casaankaasi markuu baaba'o casaankaasi markuu baaba'o ya maqribku waa dhammaada markaasuu soo gelayaa ceshihiina markee casaankaasi markuu baaba-ay ee uu dhacay ayaa ceshihiina soo galay ceshihii markaa uu soo galay waxa uu ku dhammaanaya isaguna طuluuc اlfajr waaga dilaaciisa waaga halkaa jihaada qoraxda ay ka soo baxayso ayaa iftiin bay yeelataa iftiinku waa laba mar fajru saadiq faj fajrigu waa laba alfajru fajraan fajru saadiq fajru اlkaadib fajru lkaadib ka horeeya samadu kor u fula waa waa iftiin iftiin baa samada kor u fuulaya deetana haddana wuu baaba-aya kaa fajrulkaadib baa la dhahaa weli may soo gelin salaadii fajru saadiq waa maxay waa iftiin isku dhararaya jihadaa bariga oo dhan sidaas isku dhararaya dadka meelaha miyiga jooga ama banaanka jooga ayaa si fiican u arkaya magaalooyinka lagama arkayo jihadaasu isku dhararaya iftiin weeyaan iftiinkani waa qoraxda oo meel fog ka soo baxaysa iftiinkii qoraxda oo meel fog ka soo muuqda mar kastaba iftiinku wuu sii kordhaya ilaa qoraxdu ay ka soo baxdaba mina saasayn salaad subax waxaad gelaysaa iyadoo waxoogaa madowi jiro waad ka soo baxaysa salaadii war cadaan baa jira in yarka bacdiba dhulku wuu cadaanay in yarka bacdi qoraxda soo baxaysa marka iftiinka qoraxda soo baxaysa weeyaan iftiinka iftiinkani fajru saadiqu marka waa waxa weeyaan iftiinkaasi jihadaa bariga isku dhararay ayaa fajru saadiq la yidhahdaa xilligaasa salaadda isku soo gashaa waxaynay dhammaataa qoraxda soo bixitaankeeda ku dhamaata qoraxdu markay soo baxdo big soo tidhaahdo salaaddas wax way way baxday way dhamaatay waa intaas awalu waqti الظuhri zawaalu shamsi wa aakhiruhu masiiru dili shayi shayga harhkiisa ahaanshihiisa weeye milahu si kale u ahaado ow leekaado gayra dili اlistiwaa marka laga reebo harhka istiwaaga wa awalu waqti اlcasri casrka waqtigiisa ugu horeeyaana idaa saara waa markuu noqdo dilu kuli shayin shay kasta harhkiisa milahu isagoo kale wazaada qaliila in yarnay ku darsanto mitr baynu ka dhigna soo ma toban centi ku dar haddaad doontid ama shan centi ya mitr iyo shan centi inta shantaas centi wazaada qaliilana wa aakhiruhu aakhirisnu ghuruub shams qoraxda dhicitaankeeda wey wa awalu waqti اlmaqribi maqribka waqtiga ugu horeeyaana ghuruub shamsa qoraxda dhicitaankeeda wey wa aakhiruhu aakhirkiisuna guruub shafaq اlaxmar shafaqa cas dhicitaankiisa weeyaan waa inuu markaasi u dhacaa waay wa awalu waqti lcishaa'i salaadda cishay waqtigeeda ugu horeeyana guruub shafaq اlaxmar shafaq cas ya waa ashafaq waa ashafaq waa casaankan wey dama garata marka axmarku waa min baabi tawkiidun tilka casharatun kaamilatun so ilahay mu odhan ya casharatun waa toban kaamilatun waa lagu sii adkeynaya marka ashafaqun waa casaankaun isaguna alaxmar wa aakhiruhu طuluucu اfajr الsaadiq waa fajru saadiqa soo bixitaankiisa waaga dilaaciisa wey wa awalu waqti subxi subxa waqtiga ugu horeeyana طuluucu اfajr الsaadiq fajru saadiqa soo bixitaankiisa wey waakhiruhuna طuluucu shams qoraxda soo bixitaankeeda weeyaan ayuu aakhirkeeduna ahaaday ya halkaasuu kuugu dhameeyey hadda masalo yar buu kugu raacinayaayo xagga salaada cishaai la xidhiidha salaadda cishaa waxay soo gashay markuu casaanku baaba-ay ayaa ay soo soo gashay haddaba shafaqaasi casaanka caddaan baa ka dambeeya ka culimmadeena waxay yidhaahdeen casaanku hadduu baaba-o maqribku u dhamaado caddaanka ka dambeeya ama isfiraarka ka dambeeya ee huruuddoo kale noqday ya casaanku markuu baaba-o dhulkuuna uuna madoobaan madow uuna noqonin waa salaaddii cishaa mar hadduu casaanku u baaba-aba inaad aragtin baa laga yaabaaye markuu casaanku baaba oo jihada haddaad eegtid caddaan baa ka dambeeya caddaankaas marka dambe u baabao madow buu noqda haddana casaanka wuu baaba-ay caddaan baa soo baxay caddaankaasi maqribkiibaa maya waa cisha laakiin in dib looga dhigo ayaa fiican maxaa wanaajiyey waxaa wanaajiyey culamada qaar kamid waxay idhahdeen caddaanka laftiisu waa maqribkii weli caddaanka laftiisu waa maxay waa maqribkii waa inuu baaba-o kaasina kaasi markuu baaba-ay dhulku madoobaado ya ee casaankii iyo caddaankii wuxu dhan wada baaba-aan ee wada dhacaan ayay salaadda cishaa soo gelaysaa marka waxay leeyihiin sida ugu fiican waxa weeyaan in casaanka iyo caddaanka iyo isfuraarku wuxuba uu baaba-o saasa salaadda cishaa sax ku tahy laakiin hadduu qofku tukado casaanka markuu baaba-o ee caddaankii uu soo galo ya ceshihii hadduu tukado waa saxaysa waayo waa cishaay cadaankaas shafaq inu jidan isagoo maxay waa casaankeena salaada ugu waktiga gaabani waa salaada maqribi weeyaan aad buu waktigeedu yiri aad buu yiri haddaba shafaqu waa saddex buu yidhi alashfaaq jamcu shafaq weeyaan shafaquna waa saynu tilmaanay waa casaanka weey jihada qoraxdu markay ka dhacdo ku hadha kaas weeyaan axmaru wa asfaru asfarka waa kahuluuda wa abyadu iyo cadaanka alaxmaru maqribun inta casaanku uu muuqdo waa maqrib walasfaru walabyaduna cishaaun labadaasina waa cishe hadduu casaankii meesha ka baxay oo cadaankii iyo isfiraarku ka dambeeyaan labadaasi cishihii baa soo galay weeyaan wayundabu waxaa la suneeyey taakhiiru salaati lcishaa'i salaadda cishaa in dib loo dhigo ilaa an yaqiiba shafaqu lasfaru ilaa intuu ka baaba-ayo shafaqa asfarka ah iyo abyadku intay baaba-ayaan in dib loo dhigo ayaa wanaagsan waayo culimada qaar ka mid a ayaa yidhi labadaasna waa inay baaba-aan waa waajib marka inagoo ka baxayna qoladaasi tidhi waa waajib ayaa waxaa wanaagsan in dib looga dib loo dhigo ilaa inta labadaasna ay baaba-ayaan halkaasina waa waadix halkan maxay nagu dhamaaday awqaaddii salaadda salaada waliba maxay yeelatay wakti ay soo gasho iyo wakti ay dhammaato waay labadaas wakti dhexdooda haddaa la tukado labadaa wakti la sheegay dhexdooda haddaa la tukado salaadu ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso ma ansaxaysa mise ma ansaxayso ya ma ansaxayso waayo salaadda waktigeedi muusoo genti kalena may gaadhin sax ba su-aasheedu weydiye horta maxay ahayd su-aashu ma fahamtay horta adu su-aashu maxay ahayd ya eh wakti u dhexeeya awood fahamta su-aasha fadal way ansaxaysaa waayo fariid salaada awalkeedii waa la sheegay waktigii soo gelaysay aakhirkiina waa la sheegay intaa ka dhexaysa qofka haduu tukado salaadda waa waktigeeda uu tukado waa sax weeye awalka hadduu ka tukado dhexda hadduu ka tukado aakhirka hadduu ka tukado aakhirka horta hadduu tukado awalka in yar dabadeed hadduu tukado waa sax wey salaadda waa ay ansaxaysaa su-aal kale wuxuu inoo sheegay sheekhu salaad walba bilowgeedii iyo dhammaadkeedii muxuu inoogu sheegay faa-idada ku jirta maxay inuu inoo sheego ama inu ogaanaba fadal fadal ay a ya si ha si salaadihii loo kala saaro waa sax weey mid kale haye ha a inaad garataa waa waa shardi weeyaan sax wey ka hor haddaa waktigaa ka hor la tukado inaanay asaxaynin intaa la sheego sax weyaan oo faaid ku jira salaadii oo aan awalkiibuu kuu sheegay awalka ka hor haddaad tukatid salaadda asixi maysa de mina sahayn waaye aakhriga ka war hadda way ilaan awalka ka hor haddaad tukatid iminka duhurkii weli maynaan gaadhin soo maha iminka haddaynu nidhaa duhur baynu tukanayna ka warrama ma asaxaya waayo waayo aakhir aakhirkii buu inaloo sheegay aakhirkii wixii ka dambeey qofka hadduu tukado ma asaxayso mise ma asaxayso ya waay sax halkaa dhegeysta haddaba salaada tukashadeedu xagga waktiga waxaynuu qaybinaynaa saddex inuu qofku tukado in awqaadda salada imanka marnaa inuu qofku tukado salaadu aan soo gelin waktigii oo aan soo gelin inuu tukado waktigii oo baxay inuu tukado waktigii oo jooga inuu tukado soo sax maha xaggan u kacayna haddaba ninka albaabka ku tirsan istaag albaabka ku tirsan istaag intaynu sheegna sheeg inta iminkan sheegna sheeg sheeg de dhaqso bsurca waktigii ba dhacay intun maxab soo soo gaadhin sheeg dhaqso sheekhu wuu garan waay lamama socdo ka ku xiga istaag haye imisaynu sheegnay imisaynu sheegnay maya inta ka ya sabab mina gaadhnay ba xuli maya intaan sheegay imika intii ugu dambeysay inaan intii ugu dambeysay sheegay isna lama socdo soo ma aragtid fadhiiso ar fadhiista fadhiista waay aan ku celiyo aan ku celinaya dhegeysta waxaan idhi xagga awqaadda marka la eego qofku inuu salaadda waktigii oo aan waktigii oo aan soo gelin inuu tukado waktigii oo dhammaaday inuu tukado oo baxay waktigii oo joogo inuu tukado soo sax ma imisana sheegay marka saddex ka hore inoo soo qabta ka hore waa kee waktigii oo aan soo gelin qofka hadduu tukado salaaddiisa asix mayso markuu salaadda waktigeeda soo galo ayuu tukan doonaa taa hore may asixin sunun bay noqon doontaa hadduu qaldamay oo uu ismoodsiiyey maalan ta labaadna inoo soo qabta waktigii oo dhammaaday buu tukaday soo ma qalaa la yidhaahdaa cudurdaradana waynu soo marnay imisay haayeen laba laba qofku salaada kaga tagaan inuu ilaawo inuu ka seexdo salaadiisu waxbuu ka seexday imika kulu soo toosay waktigu waa dhammaaday imikuu tukaday salaaddu waa sax lakiin qalay noqonaysaa maxay noqonaysaa qalaa la yidhahdaa lama odhanayo salaaddu asixi maysa la odhan maayo waa qallo wey ta saddexaad in soo qabta waktigoodii joogaa soo ma salaaddu waa saxda mayn ahayn adaa-an baana la yidhahda adaa-an waa salaad waktigeedii taagan yahay oo la tukanayo sheekha ku tirsan tiirka imisaa sax noqday imisaa sax noqday istaag labaa sax noqday fariid haye labaa sax noqda sheeg ya awelkii akhri labada udhexeeya waa waa adaa-an waa kow qala la odhanaya marka salaad waktigeedu bax fariid sax wey imisa sax noqon waaye ya waa midu taasi waa te qabla alwaqt halkaasaan ku daynaynaa wsala allahu wasalam wbaarak calaa muxamed wcala ali wasabi ajmaciin